taliyaha ciidanka asluubta soomaaliya mudane mahad cabdiraxmaan aadan ayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug u tegay howlo lagu taageerayo amniga iyo cadaalada gobolka mudug waxaana degmada gaalkacyo kusoo dhaweeyay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada taliska asluubta ee gobolka mudug iyo xubno kale cabdiraxmaan sheekh xasan gudoomiyaha degmada gaalkacyo ee galmudug ayaa ugu horeyn ka hadlay soo dhaweynta taliyaha iyo ujeedada uu u yimid mar kale talimaha cabdiraxmaan kusoo dhawow magaalada gaalkacyo waa ku faraxsannahay inaad intaasoo jeer aad ku soo laabato galmudug gobolka mudug gaalkacyo aad iyo aad baan kaga mahad celinayna runtii taas waxay muujinaysaa shaqada iyo dadaallada maaragtay aad qaranka soomaaliyeed iyo gaar ahaan stateka-ba aad ku garab taagan tahay waana kaaga mahad celinaynaa magaaladii gaalkacyo naga qabta roobsan alxamdulilah rabbilcaalamiin mar kale taliya soo dhawow akhyaarta saraakiisha kala duwan laamaha amniga iyo dhammaan bulshadana waxaa leeyahay iyo guddoomiyaha gobolka iyo dhammaan dhanka kale mahad cabdiraxmaan aadan taliyaha ciidanka asluubta ee soomaaliya ayaa ka warbixiyey howlaha shaqo oo u yimid gobolka mudug gaar ahaan degmada gaalkacyo
marka hore waxaan salaamayaa reer gaalkacyo isku dhan oo aanan kala qaadqaadaynin shacab iyo shaqaale iyo maamul intaba iyo ciidan intaba waa salaamaya waa salaamantii salaan kadib gaalkacyo runtii waxbaa ii yaalla waxbaa ii yaalla marka inaan ku soo noqnoqdo waa waajib intaan shaqadaan joogo oo la igu tilmaamaayo waan ku soo noqnoqonayaa idinkuna waa mahadsan tihiin waadna salaaman tihiin soo dhowaynta qaaliga ah oo aad ii samaysaan mar walba oon imaado marba marka kale ka sii daran waa waa inka guddoomay waan inka guddoomay mar walbana xiisaheeday leeda gaalkacyo aan imaado mar walba markii ka sii dambaysa taliyaha ciidanka asluubta soomaaliya ayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka u yimid howlo lagu taageerayo amniga iyo cadaaladda gobolka mudug iyo sidoo kale ciidan cusub oo laga howlgelinayo degmada gaalkacyo